halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo efemyada geeska africa telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barta internetka v o a somali com
wanaagsan waa isniin labada bisha maaj sannada labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa si wada jira u daadihinaya aniga oo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo haaruun macruuf
wadahadallada dhegaystayaal qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo fiidnimo aan dhehe waxaa ka mid a wadahadalladii istanbul uga furmi lahaa dowladda soomaaliya iyo somalilan oo burburay kadib markii labada dhinac ay isku afgaran waayeen ergada dowladda ka socota ee shirka qaybgelaysa wasiirka madaxtooyada somalilan ayaa v o a uga warramay sababta keentay in shirku burburo rasmiyan waa lagu kala tegay inkastoo de magaalada aan laga ama bixin oo qolo waliba diyaaradeedii sugaysa iyo wakhtiga ay dhoofi lahayd laakiinse waktigiisa uma kaya hadhinee shalay iyo maanta shirku ahayd inuu socdo labada midkoodna ma furmin rajahan kama qabno inuu furmayo shirkii sidaasa lagu kala tegay oo maanta aan isku macadsalaamaynay waxaan sidoo kale idinhaynaa dowladda soomaaliya oo degmada gurceel u dirtay wafdi oo horkacaya wasiirka gaashaandhiga si waanwaan loo dhex dhiga dhinacyada halkaasi ku dagaalamay waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan booliiska kenya oo ka digay in ururka al-shabaab uu qorshaynayo inuu weeraro ku qaado dhismaha baarlamaanka kenya dooda gaaban xubinta qurbe balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayay qaramada midoobay ku booriyeen baaritaan lagu sameeyo xadgudubyo ka dhanka ah xuquuqul insaanka oo ka dhacay bariga dalka yukrain gaar ahaan deegaanada gacanta ku hayaan dagaalyahanada jabhadda gooniyo gosadka oo roojka taageero kerry ayaa sheegay in deegaanadaasi lagu dilay carruur iyo haween iyadoo qaarkood la jir dilay lana farxumeeyey sidoo kalena kuwo kale la aftuubtay soo dayntoodana lagu xiray lacag madax furasha kerry ayaa sidoo kale sheegay in arrintani ay u taallo guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay inuu il gooniya ku eego islamarkaana cadaaladda la horkeena dadka dembeeyadaasi galay xafiiska qaramada midoobey oo qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in lix kun oo qof ay ku dhinteen dagaalka ka socda bariga dalka ukrain tan iyo bishii abril ee sanadkii hore kaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada jabhadda gooni gosadka ee uu ruushka taageero
isla warka maraykanka ayaan ku jirnaaye xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa difaacay dowladda israa'il xilli uu ka hor hadlayey golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey waxaana uu sheegay in si aan dheelitirnayn diiradda loo saaro dowladda israa'il difaacistiisa israa'il ayaa imanaysa iyadoo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha israa'il uu khudbad u jeediya koox u dhaqdhaqaaqda danaha israa'il magaalada washington isagoo berritana ra-isul wasaaraha israa'il ka hadli doona aqalka koongareeska maraykanka hadal uu ka jeediyey magaalada jineefa ayaa john kerry waxa uu ku sheegay in doorka qaramada midoobay guddigiisa xuquuqda aadanaha uu yahay iftiiminta xadgudubyada balse waxa uu dhinaca kale isweydiiyey waxa israa'iil loola beegsado qaraaro isdabajoog ah sida uu hadalka u dhigay ciidamada dowladda iraaq iyo maleeshiya iskarabsanayaan ayaa weerar ku qaaday magaalada tigret taasoo ay ku doonayaan inay dib ula wareegaan magaaladaas oo ay gacanta ku hayaan ururka daacish saraakiisha militariga iraaq ayaa sheegay in magaalada tigret ay ku qaadeen weerar dhanka cirka ah halka ciidamada dhulkuna ay ku sii saqayeen jihooyin badan oo laga galo magaaladaasi iyadoo ururka daacish uu gacanta ku haya magaaladaasi tan iyo bishii lixaad ee sanadii lasoo dhaafay ra-iisul wasaaraha dalka iraaq haydar al abadi ayaa sheegay in howlgallada ay shalay bilowdeen isagoo safar ku tegay magaalada samara si uu u neendheeyo howlgalka ururka daacish looga saarayo magaalooyinka tigrit iyo
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa laba gantaal oo kuwa ridada gaabana ku riday badda tallaabo u muuqata inay ku diidan tahay dhoolatus milatari oo ay wada sameynayaan kuuriyada koonfureed iyo maraykanka isniinta maanta ahna bilowday xukuumadda ayaa ka digtay inay qaadi doonto duqayn arxandarro ah oo ka dhan ah cadowgeeda sida lagu sheegay hadalka ku qornaa warbaahinta dowladda saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inay gantaaluhu ku dhaceen badda bariga meel afar boqol iyo sagaashan kilomitir u jirta dekedda kuuriyada waqooyi ee nampo wasaaradda gaashaandhigga kuuriyada koonfureed afiyeen u hadlay oo lagu magacaabo kim minsung ayaa sheegay in shilkaasi uu yahay daandaansi ula kaca sababtoo ayuu yidhi kuuriyada waqooyi waxay gantaaladaasi ku riday badda iyadoon wax digniin aan siinin gaadiidka badda kim waxa uu u sheegay wariyaasha in ciidamada kuuriyada koonfureed iyo kuwa maraykanka ay kor u qaadeen feejignaantooda si ay degdeg uga jawaabaan wixii tallaabo daandaansi ah ee ka yimaada kuuriyada waqooyi
wadahadallada dowladda soomaaliya iyo somalilan ee magaalada istaanbul ayaa furmi waayey kadib markii labada dhinac ay isku afgaran waayeen ergada shir ka qaybgalaysa somalilan ayaa diiday inaysan hor fariisan doonin ama hor fariisan karin xubno ka soo jeeda deegaanada somalilan oo ka mid ah ergada dowladda haddaba wadahadallada furmi waayey ayaa goor dhoweyto caasho cuud ka waraysatay xersi cali xaaji xasan oo ah wasiirka madaxtooyada somalilan oo ka mid ah ergada somalilan ka socota waxayna weydiisay maxaa keenay inuu shirku furmi waayo dabcan walow sida aad sheegtay shirkii muu furmin waxaanu u furmi waayey in lagu heshiin waayo laisku afgaran waayey qaabkii iyo shirku hanaankii uu ku furmi lahaa oo haddii aanu somalilan nahay aanu horena u diidnay iminkana u diidnay inaanu dad reer somalilan iyagoo ku jira shirka ka qayb gallo marka iyaguna mawqifkoodii ku adkaystay anna mawqifkayga baan ku adkaysanay marka shirkii saas aan u furmay marka hadda rasmi ahaan kulankii ma furmi waayo ma lagu kala tegay mise waxa ay jirto waan waan la doonayo in laisugu soo dhowaado oo kulankaasi uu ku ambaqaado mise rasmiyan waa lagu kala tegay hadda maya rasmiyan waa lagu kala tegay inkastoo de magaalada aan laga amba bixin oo qolo waliba diyaaradeedii sugayso iyo waktiga ay dhoofi lahayd laakiinse waktigiisa ubakaa ay hadhinee shalay iyo maanta shirku ahayd inuu socdo labada midkoodna ma furmin rajana kama qabno inuu furmayo shirkii sidaasa lagu kala tegay oo maanta aan isku macsalaameynay waxaan rajaynaya beritoole qolo walba inay u boqooli doonto baraheedii iyo iyo iyo yacni meeshay ka timi marka marnaba labadii wafdi ee ka kala socday somalilan iyo dowladda federaalka ee soomaaliya marnaba laysma arag siday doonto ha ahaatee maya marnaba lama kulmin oo dee aragtida dadku waa is arkayaa isu muuqanaya hodhalo isugu soo gelaya laakiinse aragtida kulan lama kulmin oo shir ma furmin laakiinse dee waa laga yaabaa guddoomiyaasha iyo inay markii dee laga wada hadlaya mawduuca iyo markii qoodaturkigu noo imanaysay in aragtiyo noocaas laakiinse wax ofishalo furmay hadii haba yaraatee ma jiraan marka yacni laysma arago dee laguma kulmin halkan xirsi dowladda turkiga dabcan idin martigelisay labada dhinacba marka dowladda turkiga kulankan furmi waayey maxay ka tiri way isku dayeen dadaallo runtii diblomaasiyiintii iyo dadkii mas-uuliyiinta joogay way isku dayeen dadaallo ay labada dhinac ugu dabqa uga dabqaadayeen marka waxaan u arkayay dee inay ku qanceen xujadayadii iyo aragtidayadii oo ahayd nimankan intaanay kasoo dhoofin magaaladoodii iyo muqdisho intaanay kasoo dhoofin baanu u sheegnay markii naloo soo sheegay inaanan aqbalaynin qoraalla waanu ugu diray iyaga iyo turkigaba inaanan aqbali doonina lana fadhiisanayno hor fadhiisanayn cid kasoo jeeda dhalashadoodu kasoo jeedo mandaqada somaliland marka may runtii dhegeysan qolada turkiguna marka way arkeen de qoraaladii iyo evidencekii way arkeen iyo ama daliiladii way arkeen waanay ku qanceen waanay qoladii kale ku wargeliyeen in dee foolka ay leeyihiin marka ma jira dadaal kale oo la wado in mar kale dib laisugu soo laabto bal iyadoo intan la isaga soo dhow yahay oo intan laga dabacsan yahay labada dhinacba ballan iyo wakti hadda laguma kala tegin laakiinse dee waa laga yaabaa waxaad markaa xirsi ka warantaa mar haddii adinka aad mawqifkiini ku adkaysateene ah in rag degaan ahaan ka soo jeeda somalilan oo dowladda soomaaliya ee federaalka ay soo dirsatay inaydan kala hadlayn arrimahan dhex yaalla somalilan iyo soomaaliya ma laga yaabaa inaad adinku caqabad ku noqoteen kulankii furmi lahaa iyo wax allaale iyo wixii laysla gaari lahaaba haddii adigu aana dee qaadi ka noqonayn oo gargaaran ugu qaadaynin suxufi baan de adiga ku arka lakiinse haddaan adigu qaadi ka noqonaynin waxaan u aragnaa inaan anagu caqabad ku noqona caqabad ku noqdeen ciddii keentay waxay shirkuu furmi waaye oo ah niman ka soo jeeda daanteedan oo yani dadkayaga dadkayagii ay soo qorteen oo aanna matelin annaga annagu umaanaan diran dad xamar dowlad somaliland layihahda baanu nahay dadkeedu doortay cod ku timi cid aanu u diranay xamar oo namatasho aanu u diranay oo dawladda iyadu u dirtayna haba yaraatee ma jirto marka dadkii noocaasa iyagu ay shaqada qorteen ay soo kaxaysteen ayaanu ku niri de annaga waxa weeye la geli mayno shirkii marka runtii saasay saasay ku dhacday laakiinse de adigu go-aankaaga iyo mawqifkaaga adiga adiga xora ka wari ahaan xirsi waxaan rabaa in wixii meesha dhacay iyo dadka soomaalida ee isukiin dhegaysanaya ee labada dhinacba wararkooda ay soo gaarayaan inaan u bayaamino wixii halkaa ka dhacay anigana dhexdhexaadaan ka ahay oo wasaad sheegto oo wariyaan ka ahay waxba ma go-aaminayo laakiin dadka soomaalida ah ee idin dhegaysanaya markay idin maqlaan in dad ka soo jeeda somalilan oo dowladdii soomaaliya ka tirsan inaad kulankii u diideen dadka soomaalida idin maqlaya maxay idin qaadan karaan baad is leedahay ka somalilan ahaan waxay noo qaadan karaan inaanu saxannahay ka somalilan ahaan soomaaliya iyo somalilan waxay waxay heshiiyeen iyagoo laba stateda laba state baann imika u wada hadlaynaa oo state somalilan la odhan jiray somalilan protectorate oo ingiriisku ictiraafay oo haystay oo waxaweye gumaysiga ingiriiska uu sidaa dowladnimadii ku siiyey iyo state soomaaliya la odhan jiray italy soomaaliya oo iyadana uu talyaani haystay oo sidaa ictiraaf ku siiyey ayaa heshiiyey oo ku heshiiyey wixii soomaaliya republic la odhan jiray markii ay burburtayna ilaa hadda wadahadaladii furmay ee labadan daraf u furmay ka hor lama wada hadal ee intii hore waa tiqaska iyo mushkiladu dhaceen marka waxaanu u aragnaa maadaama la wada hadlay waraynu wadahadalo sidaynu u kala dhaqaaqi lahayn u wadahadalo ay cidina iskhasbi mayso qofna la khasbi maayo marka in cid annaga ka tirsan ee degaankayagii iyo dalkayagii ka tirsan loo yeedho oo nalaga horkeena waxaan u aragnaa inay qadaf iyo deelqaaf tahay mar haddii ujeedada guudba ay tahay in la wada hadlo muidnaan wax allaale iyo wixii aad qabtaan idnaan u sheegi karin wafdiga dhinaca kale ka socda idin hor fariisan lahaa maya cid waliba dadkeeda anagu dadkayaga miiniskaanu kula hadlayno iyo dariiqaanu marayno annagaa naqaana dadkayaga in mid kale soo kaxaysato oo ay dawlad kale soo kaxaysatona horkeento waa qalad annaguna dadkoodii inaanu soo kaxaysano horkeena runtii sax maaha marka waxaan kuleeyahay dee laba daraf oo laba dawladood oo markii horena heshiya imkana wada hadlaya marka maadaamaynu sidaa wada hadlaynana waxaa fiican in qolo waliba ay wafdigeedii soo kaxaysato wafdigeediina kadibna wafdiga kale uu sidaa ku qaabilo oo aan wax conditionin laga gudbin horena uma dhicin intii aan dee halka ka wada hadlaynay mar walba waxay ahayd inaanu yani ay ahayd shardi ahayd in labada daraf ay wada hadlaan laba dawladood soo kala horjeeda oo ku wada hadlaya ee yani labadaa daraf ku wada hadlaya waa tahay xirsi marka wafdiga hadda ka socda somalilan goormuu dib ugu laabanaya magaalada hargeysa waxaa noo qorshaysnayd in berri toolaanu baxno wakhtiga iyagii hore tigidhadu noo buuggaraysnaana waxba iskama bedelin waa tahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa xirsi cali xaaji xasan oo ah wasiirka madaxtooyada somalilan oo caashicuud uga warramayey sababihii ugu waaweynaa ee uu shirkii dalka turkiga ka furmi rabay uu u baaqday
haddaba dhegaystayaal waxaan dhinaca kale isku daynay inaannu khadka telefoonka ku helno xubno ka tirsan ergada dowladda soomaaliya ee shirkaasi ka qaybgeli lahaa taasi oo aan noo suuragelin hase yeeshee goor dhoweyd waxaana soo gaadhay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya war-saxaafadeedkaasna haddii aan idiinsoo koobo waxaa ku qornaa oo ay dowladdu ku sheegtay sidan waxay dowladdu sheegtay inay magaalada istanbuul u dirtay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayna xubno ka yihiin wasiiro xildhibaano iyo xubno sare oo farsamo dowladdu waxay sheegtay in wafdigaasi uu dammaanad buuxda u haysto in ergada somalilan uu kala xaajoodo arrimaha siyaasadda ee masiiriga waxaa nasiib darra ayay tiri dowladdu in wafdiga ka socda walaalaheena somalilan oo ku sugan istanbuul isla hoteelkuu shirku ka dhici lahaa ay ku guuldaraysteen inay soo fadhiistaan madasha wadahadalka waa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda soomaaliya war-saxaafadeedkaasi waxaa kaloo lagu sheegay oo ay dowladdu sheegtay in labada dhinac oo wada hadlaya midkoodna uusan xaq u lahayn in midka kale uu yeedhiyo cidda ay tahay inay u matasho wadahadalladaasi arrintaasi waxay xadgudub ku tahay ayay tiri dowladda soomaaliya heshiisyadii hore loo gaaray iyo habdhaqanka caalamiga ee wadaxaajoodka wafdiga soomaaliya oo shirka la yimid niyad wanaag soomaalinimo ah ayay tiri dowladdu waxay caddaynayaan in ergada somalilan ay keligeed mas-uul ka tahay inuu qabsoomi waayo shirkaasi waa sida lagu sheegay war-saxaafadeedka goordhoweyd ka soo baxay xafiiska ra-isul wasaaraha war-saxaafadeedkaasi waxaa kaloo lagu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya iyadoo mar walba u taagan midnimada soomaaliya ay caddaynayso inay diyaar u tahay wada hadal shuruud la-aan ah oo dan u ah midnimada iyo horumarinta shacabka soomaaliyeed oo si kafool kafoola laysku soo hor fadhiisto sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi dowladda soomaaliya ka soo baxay wafdiga dowladda federaalk wuxuu dib ugu laabanaya ayay tiri dowladdu caasimada soomaaliya si uu wadatashi ula sameeyo madaxda qaranka iyo dhinacyada ay sida tooska u khuseeyaan wada hadaladani
dhegaystayaal waad ku mahadsantihiin dhegaysiga v o a laanteeda af soomaaliga waxaannu idin ogeysiinaynaa in lambarka dadkiinna jooga u k aad v o a ka dhegaysan jirteen uu hadda isbeddelay si aad haddaba laanta af soomaaliga ee v o a u dhegaysataan fadlan gudaha u k waxa aad ka wacdaan nambarka eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed haddii aan ku cesho waa eber saddex saddex eber saddex saddex labo lix shan saddex siddeed
mar kale habeen wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a wafdi ka socda dowladda soomaaliya uu horkacayo wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini ayaa tegay degmada guraceel ee gobolka galgaduud si ay waanwaan u dhex dhigaan dhinacyada colaada u dhexaysa ee dhowaan ku dagaalamay halkaasi wariyaha v o a xuseen barre ayaa khadka telefoonka wasiirka ku helay kana waraystay safarka galgaduud uu ku tegey
aad baa umahadsan tahay ujeedada iyada waxaa wey siaan horeyba idaacadaha uga sii daynay inaan tagno meel kasta oo ummadda soomaaliyeed ay joogto oo ay ama dhibaata ka jirto ama ha naqaato mid ammaan daro ama haka ama ha noqoto mid kaleeto dhibaatooyin kaloo daruuciya inaanu la wadaagno oo aan tagno aan xaaladooda fiirino markaasna xukuumaddu waxay ka qaadi karto oo ama gacan gacan ka geysan karto aanu fiirino sidoo kaleeto waxaanu aada iyo aad rabnaa inaanu ummadda soomaaliyeed meel kastaba joogtaba inaan nabad ugu baaqayno gaar ahaan gobolkan oo ayaamahan ay ka jirtay coodaha qalalaasa oo ammaan daraa taas daraaddeed baa socodkaya uu ku saabsan yahay xukuumad ahaan inaanu u gudbino messajkeeda ama baaqeeda ah nabad iyo horumar in ummadda soomaaliyeed aan u aan u horseedayno ayagana ay dan u tahay arrintaa ayadaa
colaadda gobol ka taagan iyaad kala kulanteen yaase idiin suurto gashay inaad la hadashaan
arrintii markan ku sheego ummadda soomaaliyeed colaad aan kuleeyahay way jirtaa nabadgelyo xumo laakiin colaad dib ah oo sida dadka u buunbuuninayo u jirta ma ma jirto waa waa dhacdaa haddii meel kastoo adduunka jooga waa ka dhacdaa wax waa ka dhacaan laakiin haddaan kuusoo koobo dhinacyadii ay khuseysay oo dhan muxuu ahaa waa la kulanay si wanaagsanna waa meel kastoo aan tagno wanada kusoo dhaweeyey aada iyo aad bayna noo farxad geliyeen sida laftigoodu ay diyaar ugu yihiin wax kasta oo xal lagu gaari karo in la sameeyo waxaan rajecel lahay inaana muxuu ahaay kulamo badan aan galno oo hadda wixii ka dambeeya aanu sii wadno wixii kasoo baxana insha allah waa la socodsiin doonaa ummadda soomaaliya ama shacabka soomaaliya
mala kulantay weli ama ma kuu suurto gashay inaad saragtaan mas-uuliyiinta ahlusunna waljamaaca
ahlusunna waljamaaca waxa weeye aada iyo aad bay noo soo dhaweeyeen intooda halkan joogtay idaacadahan haddeed iyo muxuu ahaay wararkeydana waad ka arki doontaa kulankayada iyo iyo sidii ay noo soo marxabaysiiyeen waana isla joognaa ummadda soomaaliyeedna hadee muxuu ahaa meel kastao ay joogto waa ahlu sunno muxuu ahaayatana shacabka soomaaliyana waa hal diin marka kala qayb qaybistaan la kala qaybinhayo diintayada iyo iyo iyo soomaalinimada waa arrin nagu cusub marka arrimahaas waxaan risayneynaa inay ummadda soomaaliyeed guud ahaan ay ay muxuu ahaatay ay iska wacyigeliso inaan ummadeeda diin ahaana loo kala qaybin shacbi ahaana loo kala qaybin
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya oo wafdigu hogaaminaya ay gaareen degmada guraceel si halkaasi waanwaan looga gaaro colaadii halkaasi ka jirtay dhinaca kalena xaaladda bani aadminimo ee dadka ka barakacay colaadda dhowaan ka dhacday magaalada gurceel ayaa la sheegayaa inay kasii darayso dadkaasi oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay inaanay weli soo gaadhin wax gargaar ah xuseen xasan dhaqane waryahayaga beledweyn ayaa warbixinta noo soo diray inkastoo aan la saadaali karin xaaladda dhabta ah iyo waxa ay ku dambeynayso gurceel ayaa haddana dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa ka jirta waxoogaa xasilooni ah dagaaladii ka dhacay gurceel waxa ay ku reebeen saameyn xun oo dhinaca nolosha iyo horumarkii ka jira degmada badi shacabkii magaalada waxay ku barakaceen nawaaxiga gurceel v o ed ayaa waxa u suurta gashay inay la hadasho qaar ka mid ah dadkii gurceel ka barakacay waxaan joognaa meesha la yidhaahdo ceel baraf toban kilomitir ayay waxay u jirtaa koonfur ka xigtaa gurceel waxaana soo barakiciyey dadkii magaalada u dhashay oo ayagu ku dagaalamaya waxaan ka codsanaynaa oon islaamnimo iyo walaalnimo uga codsanaynaa inay naga joojiyaan dhibka iyo rafaadka ay nagu hayaan waa dadkoodii waa hooyooyinkoodii waa aabbahoodii inay naga joojiyaan ayaan ka codsanaynaa oon marka hore ka codsanayna ummadda xabaddan waa waxay xukumaan iyo waxay haystaan midna laba arko hadday rayidkay laayaan qoraxdan u bixiyaan waa ku baaba'nay qoraxaan u baaba'nay baahiyaan u baaba'nay waan waddanka qaar waxaa ka dhacday waddamadii loo qaxay shubanbiyoodaa ka dhacay cudurradii way bilowdeen ha naga soo gaareen caafimaad ma aan haysanno isbitaalla ma haysanno wax alla waxaan haysanno oo adduunka jiraan maba jiraanba cumar xasan xaaji oo ka mid ah aqoon-yahanada gurceel waxa uu aaminsan yahay in dagaalada dhacaya ay yihiin kuwo salka ku haya arrimo siyaasadeed wadan horta siyaasad meesha imaan dadkan dhib kuma dhaceen siyaasad iyo s- sirix iyo eh, waxa waaye is-awood iskuma quunin a meesha ka muuqata nin kastoo saaka awood haya ama xil qaran haya ee saaka xilka waa loo kala ordaa oo waxaa la moodaa inuu yahay mansab ummadda ka sarreeya oo nin walba u arkaa oo ninka saaka la yidhaha madaxweyne laga dhigaa waxa waaye wuxuu moodaa awood dheeriya in la siiyey laakiin nooc ciqaabaha loo dhiibay gabadha ku ooman howdkan baadiyaha u carartay adigu qof xabadu ku dhacdo dhinta iska dhaaf ka da- tan oomayso biyihii xataa inta laga soo gaarsiinayo oonkaas yaroo qabtay labada mitiroo qabrigaah lagu weydiinayo isagaa mas-uulka ah ammaanka waa saameyn dhib badanay ku sameyday magaala gurceel waxay ahayd sagaal saacoo habeennimo haddaa u baahato adoo macuusta adoo wataad iska soo aadi jirtay waxaa dhantaa rabta ka qabsay meherada furan oo nooc walba waxa rabta ka heshaa ku jiray Eh, haddana laba saac ama hal saac iyo bar marka mare de waa magaalo dagaal ka dhacay ee, ciidamo isku hor fadhiyaan marka qof kasta wuxuu gelayaa ama magaaladu ka baxa oo meeshii cidda baadiye u qaxday uga daba cararaya oo gaari uga daba raacaya galabkii ama xaafadiisii waba hore ka gelaya ammaanka si waa aad saameyn u leh u saameydo meel ci- laba cidna isaga soo horjeedo qof naftiisa ku aaminayaahu ma jiro qof walba difaacu gala inta wax ujeeda ishiisa wax arkaysa unbuu magaalada dhex joogaya maahane maamulkii guraceel ee dowladda federaalk ayaa qiray in dagaalada dhacaya ay degmada ku keeneen dib u dhac weyn guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada guriceel baana saddexdii dagaal ee dhacday guriceel ka dhacday nasiib darro bini'aadan soo gaarta midda ugu xumayd baa guriceel ka dhacday kow dadkii masaakiinta ama dariinta ahaa waa qaxeen qofba iridiisu u dhaqaaq meel wax sanfaloo u taga ma leh dad daryeela ma leh dad awal danyarhay ahaayeen qofba wejigiisu u dhaqaaqay wax ugu taga ma leh biyo iyo baad midna nabadgelyadii oo qaab daran oo cid hor joogta ama cid ka warqabta aanba la arag labo bulshadii curdad baa kala gashay ninba ninka kaleo iska ilaalinaya wax isuma gudbaan meel mafhamante ay ka furan taha ma leh waxa hadda ku dhex jira oo rajaahoo didiilaahay leeyihiinna ma leh dadka guriceel mid aan soo marin shan iyo labaatankii aa maanta soo martay dadkay ku noolaayeen afartan iyo toddoba meelood aan soo tirinnay oo dadka barakacahi ay joogaan oo tageen oo mid walba iska booyoon wax ugu tegay ama daryeela la arag ganacsi socdo male garsoor male maamul male qof walbaa laamiga markuu geynaya ama qaadaya gadaal buu dayaya iyo geesaha shacabka guraceel ayaa ka codsaday dhinacyada isku haya talada deegaanka inay u dhimriyaan dadka itaalka daran hay-adaha samafalkuna ay caawiyaan dadka guryahooda ka barakacay in laka joojiyo oon magaaladeennii iyo makaankeenni wixii ka haray deegaankeenni wixii ka haray wixii gubtay maahan wixii ba'ay maahan wixii ka haray in naloo oggolaado oo xabaddan laka joojiyo aan adduun weynaha u sheegaynaa iyo wixii islaam wax ka qaban karo magaciga colaad cilmiyaa la yidhi adeer macaala noloshayda markaan ka warbixiyo indhe ma jiraan aragna ma arag ma jiro addimane ma jiraan nin camoolahaan ah nin curyahaan ah ilaahay miyuu qof bilu aadan oo ay kor taagan lama arko geedkaas uraca qorax dheeraha ayna taagin oona keenay reer guriceel toban iyo shan maalmood magaalada waxaan uga soo tagnay xabad naftayada aan badbaadinayn korka iyaga isku qabsadeen xabad maalintii ugu horreysay horta dadka meesha joogaa intaas quraco hadda naga xigta waqooyi iyo bari waxaa jooga dadka aan soo wada qaxno axad bilow aadan ah oo ama taageero biyood ama taageero nacfi ama inta noo yid maxaad qabtan yidhi ma jiraan ilaahiyo islaamba ugu baahano xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn
dhegaystayaal waa su'aale riyadu maxay tahay miyay wada macaan tahay ma wax ku soo maray bay kugu soo celisaa siday culimmada naftu u badan yihiin mase wax soo socdaa lagu gartaa siday caamada la tahay waad riyoonaysaa maxaa loogu yidhaahdaa kolba wax aanu heli karin qofka haamiya maxay ula yaabaan ruux walbuu isa soo hordhiga waxuu jeclaan lahaa si aan suurogeli karin hurdada markii laga tooso sow macaanka riyadu ma baaba'o cabbaar kadib sow runtii oo qayaxan indhaha laguma dhufto aayaha dambe ee qofka markay joogto riyada argagaxale iyo tan raaxada leh ma waxbay ku kala duwan yihiin sow labaduba ma noqdaan xumbo aan faraha lagu qaban karin waayaha markaa uu qofku ku sugan yahay ma waxbay riyadu ka beddashaa walbahaarka haystase maxay ka doorisaa laga bilaabo arbacada soo socota afarta maarso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa idin dhegaystayaal ku maqli doontaan qayb koowaad oo ka mid ah sheeko gaaban dhowr qayboodna ka kooban sheeko aan su-aalahaas kaaga jawaabi doonin asii kugu soo kicin karaysa riyadii xalay heestii ku magacawnayd sheeko aan ugu magacdaray codsigaygu waa u tooghaya oo ila socda
waa tahay halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhankaas iyo kaalimaha sugaanta iyo codka macaan ee nimciyaasin
Ako me pokto ogon VOA.
waa tahay dhegaystayaal codka macaan eed maqasheen raalli ahaada waa nimco jaamac nimco yaasiin maaha halkaan naga dhegaysanaysaana waa v o a waxaa soo socda qodobada ah, aad u xiiso badanoo oo ay ka mid yihiin dooda gaaban barnaamijka qurbe balse marka hore ku soo dhowaada warkii oo rogaal celisay
wadahadaladii lagu waday inay magaalada istanbul uga bilowdaan dowladda federaalka ee soomaaliya iyo somalilan ayaa la sheegayaa in lagu kala tegay islamarkaana lagu guuldaraystay inay dib uga bilowdaan magaalada istanbul wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi cali xaaji xasan oo v o eda u waramay ayaa isagu sheegay inaysan aqbalaynin in sida uu hadalka u dhiga xubno ka soo jeeda deegaanada somalilan ay dowladda soomaaliya ka mid yihiin ergooyinka uga qaybgelaya wada uga qaybgeli lahaa wadahadalladaasi dhinaca kalena dowladda soomaaliya ayaa iyadu arrintaasi ku gacan sayrtay waxayna ku eedaysay somalilan inay iyadu mas-uul ka tahay in wadahadalladaasi ay furmi waayaan dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay diyaar u tahay wadahadallo aan shuruud ku xirnayn inay la gasho somalilan xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa qaramada midoobay ku booriyey in baaritaan lagu sameeyo xadgudubyo ka dhanka ah xuquuqul insaanka oo ka dhacay bariga dalka ukraine gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku hayeen dagaalyahanada jabhadda gooni gosadka uu taageero ruushka kerry ayaa sheegay in deegaanadaasi haweenay caruur lagu dilay iyadoo qaarkood la jir dilay la faraxumeeyey sidoo kalena kuwo kale la afduubtay oo siideyntooda lagu xiray madax furasho kerry ayaa sidoo kale sheegay in arrintani u taallo guddiga xuquuqul insaanka qaramada midoobe u qaabilsan inuu il gooniya ku eego isla markaana cadaaladda la horkeena dadkii dembiyadaasi galay xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in lix kun oo qof ay ku dhinteen dagaalka ka socda bariga dalka ukraine tan iyo bishii abriil ee sanadii hore kaasoo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo dagaalyahanada jabhadda goonyogosadka oo ruushku taageero dowladda kuuriyada waqooyi ayaa laba gantaal oo kuwa ridada gaabana ku riday badda tallaabo u muuqata inay ku diidan tahay dhoolatus milatari oo ay wada sameynayaan kuuriyada koonfureed iyo maraykanka isniinta maanta xukuumadda ayaa ka digtay inay qaadi doonto duqayn arxandarra ah oo ka dhana cadowgeeda sida lagu sheegay war qoraal ah oo ay daabacday warbaahinta waddankaasi saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in gantaaluhu ay ku dhaceen badda iyadoo aan wax digniina la siinin gaadiidka maraya badda kuuriyada waqooyi waxay muddo dalbanaysay in maraykanka iyo kuuriya da koonfureed ay joojiyaan ciyaarsiiska militari oo ay ku tilmaantay u diyaargarow duulaan iyada lagu qaadayo
magaalada hargeysa ayaa waxaa markii ugu horreysay laga furay kulliyad lagu baranayo soo dhoweynta iyo daryeelka macaamiisha iyo weliba hanaanka loo diyaariyo cuntooyinka kala duwan kuliyaddan ayaa ah mid nooceeda ku cusub somalilan haddaba wariyaha v o a magaalada hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa ka waraystay cumar muuse kaahin oo ah aas-aasaha kuliyadda waxaana uu weydiiyey markii ugu horreysay waxyaabaha kuliyaddaasi ay ka kooban tahay
dugsigan collegeka waxaa magaceeda la yidhaahdaa golis european college of hospitality and construction waa college lagu baranayo farsamada gacanta iyo hospitalityga qaybta soo dhoweynta iyo hodheelada waxaana lagu talagalay inuu noqdo mxuuaha example ama mxuuaha wax cusub oon kusoo kordhinay dalka somalilan maxaa kugu dhaliyay dugsigan inaad samayso shirco waad mahadsan tahay kadib markii aanu daraasad badan samaynay oo la xidhiira xagga tacliinta waxaan ogaanay inay jirto baahi xarfadlayaala ama dadka skillska inyan loo baahan yahay ayaan ogaanay waxaan ogaanay in ardaydii jaamacadaha waaweyn ka soo baxayay haddana ay shaqo leeyihiin waxaa kaloo aan ogaanay in loo qabo baahi shaqaale carbisan khaasatan xagga hospitalityga iyo dhismayaasha guryaha kadib markaanu baayaha aragnay aanu dalka ku samaynay muxuu ahaa daraasad waxaanu isla qaadanay inaanu collegekan ka furo dalka oo ah college ku soo kordhinaya wax cusub oon hore loo aqoonin dalka somalilan wagaag waxyaabaa maxaa ka mida tusaale ahaan oo kale collegeka waad samayseen maanta la furay oo islamarkaana xafladiiyo munaasabadii aad ku daafuraysa aad ku qabateen qaybaha kala duwan ee aad bixin doontaan ama aad ku soo kordhinaysaan dalka cusub maxaa ka mid a qaybta ugu horeysa waxay ka hadlaysaa maamulitaanka hodheelada sida hoteelada looga shaqeeyo sida loo maamulo sida loo soo dhoweeyo dadka macmiisha ee hodheelada wax ka cunaya waaweyn ee ca- muxuu ahaa dalka ku yaala iyo dibaddaba Eh, for example hotel managementkoo kale ama operationisku isaguna aad buu la xidhiidhaa taa isaga ah oo isaguna waxa weeyaan un sidii loo maamuli lahaa ama loo wadi lahaa hawsha hodheelada xagga operationiska ama dhaqdhaqaaqa ama nadaafadda ama hygiinka ha noqoto ama in wixii la xidhiidha ma garanaysaa in soo dhoweynta isaguna waxaa kaloo isaguna jira cors isaguna la yidhahdo housekeeping and laundry operations oo sida dadka yani hodheelada kusoo dega waaweyn loogu dhaqo loogu adeego xagga dharka loo maydho xagga laundriga oo loogu shaqeeyo dadka magaranaysa macmiisha hodheelada waaweyn ee caalamka ama localkaba magaranaysa kusoo dega waxa waxaa kaloo jirta waxa la yidhahdo customer care oo isaguna qayb aad u cusub oo iyaduna baraysa dadka sida loola dhaqmo ama loo maamuso dadka martida ah eh, sida loo soo dhoweeyo sida wax looga iimiyo dadka martida ah waxaa kaloo jirta waxa la yidhahdo, eh, food and beverage services oo isaguna ah la xidhiidha cunto kariskiisa cuntada loo karinayay eh, different disheski ama cuntooyinkii kala duwanaa sida la isugu soo dardarayay sida loo eh, barbaar- loo barbaargelinaya cuntada madbaha ayaduna ku jirta waxaa kaloo ah ku jirta eh, laba luqo ah english and arabic waxaanu doonaynaa inaanu baro ardayda collegeka wax ka barata ama timaada labada luqo very important ah oo muhiima oo ay ku shaqaysan karaan eh, markay dibadda u baxaan iyo markay gudaha joogaan labadaba dalka dadka waxaanu u carbinaynaa dhallinyarada inay la jaan qaadaan een, caalamka oo ay ka shaqayn karaan dibadaha gudahana ay ka shaqayn karaan ayaanu doonaynaa insha allahu tacaala Een, markaynu ka hadlayno imanka qaybahan aad soo tilmaantay een, eh, hadday noqoto adeegii bulshada hadday noqoto sidii macmiilkii oo kale maamulkii hodheelada cuntooyinka samaynteeda wixii waa arrimaha bulshada wax la xidhiidha Een, somalilan hore hodheela uga jiray de, adeegyo kala duwan baa jiray maxay ka tari kartaa imanka oo kale aad isleedahay kusoo kordhin kartaa een, markaa dugsigan oo kale ay dadka dhigtaan bismi llahi raxmaan raxiim waan- waan ognahay eh, waad la socotaa in shiruucow hudheelada markaad tagto dalku sida looga shaqeeyo iyo sida ay shaqaalu ugu shaqeeyaan eh, dadka ay u shaqaynayaan Eh, waxaad ogtahay inaanay u carbisanayn shaqada ama aanay u jajabnayn aanay u dabacsanayn sida loo shaqeeyo Een, waa wax weynoo ka dhinaa Eh, maaha cunto karin inaad weel qaado oo aad eh, qof u geysood ka soo noqoto laakiin waa inaad taqaanaa in wixii oo isku dhammaystiran oo complete waa inaad barataa waa inaad barataa waxyaaba fara badan waa inaad afki garanaysaa waa inaad sidii dadka loola dhiilgelinay garanaysaa marka waxyaabahaas oo dhamme waa waxyaabaha inaga maqan dalka ama hospitality waa wax runtii aad iyo aad inoogu cusub oo iminka anigu aanu dadka kusoo kordhinayno iyo wax baraya cidda khibradda leh aqoonta leh waxay ummadda usoo kordhinaysa ee khibraddan cusub iyo waayo aragnimadan cusub iyo aqoonta cusub u keenaysa waayo Eh, waad mahadsantahay shir wacow Eh, waa su-aal wanaagsan weeye Een, kuliyaddan dadka wax ba- ka dhigaya waa dad ajaaniba oo aanu ka keennay eh, dibadaha Eh, kuma faanayno inaanu dal aan dad ajaaniba dalka keeno laakiin way nagu kaliftay inaanu dalka keenno dad ajaaniba say dadka localka ama dadka gudaha ay wax u baraan macallimiinta khubarada halka wax ka dhigaysa waxaa ka mid ah macallimiin ka timid eh, wadanka egypt oo oo masar oo khibrad weyn u leh xagga hospitalityga ka soo shaqeeyey meelo waaweyn oo caalamkaas sida sharma sheekh oo kale oo khibrad aad u weyn leh waxaa jira macallimiin aanu ka keenay kenya oo iyaduna aad ogta inay ku horeyso xagga hospitalityga marka afrikada la eego Eh, marka south africa laga reebo waxaa kaloo halkan diyaar ku ah oo aanu keenay macallimiin ethiopian ah oo iyaguna een, xirfad u leh xagga shaqooyinka hospitalityga
waa tahay warbixintaasina waxay ahayd warbixin ku aadanayd macad ama kuliyad cusub oo laga furay magaalada hargeysa oo lagu baran doono soo dhoweynta iyo daryeelka halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a
halkaad nagala socotaan waa voice of america dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waa kan mukhtaar maxamed catoosh
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban waxaa soconaya dadaallo la doonayo in lagu sameeyo xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya dastuurka koonfur galbeed wuxuu dhigayaa in sagaashan iyo shan xildhibaan ay noqonayaan xildhibaanada koonfur galbeed iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey kulamo ay lahaayeen odayaasha qaarkoodna ay soo jeediyeen in la kordhiyo xildhibaanada koonfur galbeed lagana dhigo boqol labaatan iyo toddoba xildhibaan xubinta dooda gaaban arrimahaasi ayaan ku falanqaynaynaa waxaana marti igu ah oo igala qaybgalaya maxamed cali aadan qalinleh oo ka mid ah siyaasiyiinta magaalada baydhabo iyo aadan shoobow cabdi oo isaguna ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka shabeellada hoose waxaana hadalka ku hormaray maxamed cali aadan qalinleh midda laga hadlahayo oo qodobkan ah xildhibaanada ee tirada badan oo hadda haddii la badiyo waxaa loo baahan yahay dhaqaale waxaa loo badan yahay wax weliya loo baahan yahay xildhibaankii wuxuu rabaa inuu mashaar qaato oo maaragtay daawo inuu helo adduun inuu guri helo wax weliya loo baahan yahay marka saas darteeda aniga waxaan soo jeedin lahaa in loo daayo sagaashan iyo shanta oo dastuurka ku qoran yahay
sida hadda walaalkay uu dhahayo wax meesha ku jiray ahayd laakiin waxaa dhacday isqaqabsi iyo wax kala furdaamis lagu jiro wakhtiga dastuurka la ansixinaayey isqaqabsi iyo wax leh ansaxo ay eedo tumug meel looga kala jiidanayay ayaa waxay kaliftay in sagaashan iyo shan wax leh halhela halsayey la dhahay maadaama gobolka shabeellaha hoose saddex gobol u dhigmo baay iyo bakool intaas ay yihiin haddii sagaashan iyo shan xibnaa dadkeeda soomaali dhanna ay isku qabto io sheeg nin kasta in la xalliya uu rabo boqol iyo labaatan iyo toddobada ayaa fiican welib ayadoo ku yartahay qalinla beelo badan ayaa dega koonfur galbeed sooma wanaagsana in la qanciyo beelahaasi koonfur galbeed dega oo la kordhiyo tirada xildhibaanada horta markuu horrayso soomaali waa isnaqaanaa waxa soomaali dhumiyey meesha looma dhammo waxaa soomaali oo dhan dhibaatada maanta ku haya meeshaan looma dhammo waxaan ahaan jirnay waa la og yahay dowladii hore ee maaragtay aadan cabdulle ismaan cabdirashiid ali sharmaarke ilaa maxamed siyaad wax dad go-an oo xisaaba layska qoraayo oo la samaynayo soomaali haddii tala lagu darsado la yidhaahdo maxaa la dhahaa waaliya laga qaaday mogi wax fiyoobi laga qaadayo maaha aniga waxaan qabaa sagaashan iyo shanta ma aragtay waa dastuurkiaba lagu qoray marka aniga waxaan soo jeedin lahaa maadaama meesha wax ku jira ay dhaqaalo tahay ee wax kastaba dhaqaalo u baahan yihiin in dastuurkii la raaco sagaashan iyo shantii laga dhigo aadan shoobow boqol labaatan iyo toddoba xildhibaan saddexdan gobol sow kuma badna dhaqaale ma aha wax la raadno xal oo xasilooni ah wax ay ku dhaqan galaan dowladdan ay ku shaqayso ayaa la raadinaya iyadoo lama dadka gacanta ishaystaan oo walaal yihiin dowladdan inay wax ka qabato deegaanka gobolada iyadoo ay ku magacaaban tahay inay wax ka qabato horumar gaarsiiso ayaa laga rabaa ma aha masharkaa nugu yaraana masharkaa nugu badana kaniinigii anigii wiilkaygii amseedigayga aan u dhiibi lahaya meesha laga waayna in meesha laga arka ma aha waxaa la rabaa wixii lagu heshiin karo dadka ku walaali karaan waxa dadka wada gaari karaan in loo sameeyo dowladda dib u heshiisiin waaye qaabkay saddexdan gobol dadka degan ay ku walaali lahaayeen waa ku qaybsi lahaayeen waa ku gaari lahaayeen dowladdan ay kor ugu qaadi lahaayeen taas hadanno ah ana saasaan ka saha qalinle dowladda koonfur galbeed maadaama dhowaan la dhisay sooma habboona in la badiyo xildhibaanada si ay u qancaan beelaha koonfur galbeed dega walaalkayo waxaa jira soomaali waxa weeye waxa la gaaraya ma aha dabaheshiisinteedana ma dhammaanayso waxa la og yahay weeye oo maaragtay meel aynan ka taagnayn male waxa weeye looma dhammaa dalkan yaa baabi'isay waxa lagu faa'iidayana ma jirto dib u heshiisin waxay u baahan tahay ninkii halay qaday uud iyo qaaraan nama dhaantaana waa idin qaharayna nin maaragtay isaga halay qaday dawlad ma noqonayo xildhibaan qadayna dawlad ma noqonayo marka waxaa loo baahan yahay tiro la badiya wax ma taraysa tayaa loo baahan yahay aniga waxaan qabaa hadalba kuma jire mar haddii dastuurkii uu ku qoran yahay meel kale loo dhaafi karo ma jiro maaragtay aniga waxaan qabaa in arrintii shalay lagu heshiiyey la qaato haddana kuwa kalaa dhahaya iyakan waxay dhahayaan tayadiyaa la burburiyey dastuurkii baa laga baxay wixii baa dhacay marka waa taagnaanaysaa waxaan qabaa dadkii hor ahaa amba ha sahnaato amba ha qaanato wixii dastuurka lagu qoray ha la raaco aadan sooma wanaagsan dastuurka waxa uu qoraya in la raaco oo sagaashan iyo shan xildhibaan laga dhigo xildhibaanada koonfur galbeed waa runtaa waxa hagaaya dastuurka dadka ay ku heshiiyeen ay wada saxiixdeen horta wax ka weyn maleh dadka waxaa kala hagaa dastuurka kala hagaa haddii kale isdhahyaaca dhaha dastuurka waa la laali karaa oo waxaa la dhihi karaa maadaama uu la arkaayo dowladdan ay dib u heshiisiin ay tahay beesha caalamka la goobjoog laga dhigi karaa aydaaba og dee dowladdan hadda waxaa waday miisaanad hadda meel u taalo dhaqaaleed ninkii hildhibaan noqdo hor mashar laga siina ama ninkii wasiir noqdo hor mashar laga siina hadda meel yaal ma jiraan deega dowladda sida ay u dhalatay miisaanayd male dowladda miisaanayd ay isku maamushaa miisaanaddii ciidanka wasiirka hildhibaanada iyo sheeg hay-adaha kala hagi lahay kala hagi lahay ayaaba meesha ka maqan marka horta hildhibaanadii hala helo n ii sheeg iyo inoo boqol iyo labaatan iyo toddobadii madaxweynaha awood weyn buu leeyahay baabuurka ugu weyn dowladda koonfur galbeed madaxweynaha waaye oodse qodob inuu laalo waa lagu qasban yahay waa isdhaxyaaca lagu sameeyey fudeeda lagu sameeyey madaxweynaha inuu dhegi nuglaado fiiriya maadaama dowladdiisa dubheshiisin ay tahay ay curdun tahay intii isqaqabsi iyo colaad iyo fitna deegaan kasta ay ku abuurmi laheed aniga aragtideedii waxay ila tahay inaa qodobkan boqol iyo labaatan iyo toddobada waddo kastaa loo maro si dadka ay walaal u noqdaan ay u heshiiyaan deegaankooda nin aan neeb u qabino dowladda nin aan neeb u qabino isla qaadaan dowlad wax qabata ay u noqoto an saasaan qabaa ugu dambayntii labadiin hal su-aal ayaan idin weydiinayaa xildhibaano tayo leh si loo helo tiradee habboon in laga dhigo xildhibaanada xalkana muxuu ku jiraa waxaan ku hormarayaa qalinna halka wuxuu ku jiraa in dastuurka la raaco sagaashan iyo shanta ee maaragtay la qaato lana sameeyo dastuurka marka uu leeyahay walaalkay ee uu leeyahay ee madaxweynaha ka fikiro waxaa bedeli kara markii baarlamaanka la dhiso sagaashan iyo shanta la dhiso kadib haddii oo waxa la bedelaya la yidhaha iyakaa bedeli karo ma bedeli karo madaxweyne inuu hadda yidhaahdo ee maaragt isagaa lagu dhisay see lagu bedela oo ma bedeli karo waxaa bedeli karo markii baarlamaankan sagaashan iyo shanta ku qoron dastuurka ay ansixiyaan oo la dhammeeyo yaa la dhihi karaa ee qodobkaas ha la bedelo ee waxa lagu daro oo ma- meeshaa ka imaan karta maba la imaan karaba hadda meel laga soo geli karaba ma jiro ayaa aadan shoobow maxaad ku soo gabagabaynaysaa jiid aan ku jiido gacmo daalis waaye xalna ma aha soomaaliya waxay ku xogowday ee halkii meel dadka inay gacanta isqabsadaan lagu waaye fikradahaanoo isdababoodaya anaa dhahay iyo anaa dhahayda waaye aniga waxaan qabaa in gadaal wax loo dayo tanasulaad la sameeyo een dastuurkan meesha ku qoran munasil qur'aan ilaahay soo dejiyey maaha koonfur galbeed saddexdan gobol aan ku faraxsanahay aan ku soo rafaadnay hadda haddii iyo haragjiitinkaanin wax la qiyaasi kara aysan ahayn inay hadda dadki deegaanka degan dadna calooshooda eh, xumaato ilaahay kuwana allata kurida intay dhihi lahaayeen aniga waxaa ila quman dastuurka qoran qur'aan ilaahay soo dejiyey maaha wax la sameeye waaye wax la sameeyena waa laga noqon karaa waa laga fiirsan karaa waxaan dhici karin male waxaan fudeeday u dheheen fudeed kale aysan u dhicin dadka duubaladan saddexdan gobol degan sidii loo walaaliya qaabkeed waa in meesha wax laga dayay noqon
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynayaa xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galay maxamed cali aadan qalinleh iyo aadan shoobow cabdi labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada baydhabo tan iyo mar kale intaan kulmi doonna aniga iyo martida waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka qurbe iyo ismaaciil xuseen farjar
waayaha dunidu kala gedisan bulsho kastina waxay leedahay dhaqankeeda iyo caadadeeda qof waliba wuxuu isbeddello kala duwan oo noloshiisa ah dareemaa marka uu safar galo haddaba xubinteenna qurbe ee toddobaadkan waxaynu ku eegi doonnaa dhallinyarada soomaalida ah ee wax ka barata waddammada qurbaha iyo waayaha nololeed ee ay ku sugan yihiin aynu ka bilownaysa marka hore dalka turkiga walaalo waxaan joogaa wadanka turkiga gaar ahaan magaalo la yidhaahdo koonyo waxaan wax ka dhigtaa oo master aan ka diyaariyaa jaamacad la yidhaahdo seljuk university organizational management faculty la yidhaahdo ayaan ka diyaariya walaa muna daahir faarax waxay jaamacad ku taalla dalka turkiga ka diyaarisaa shahaadada labaad ama masters degree waxay isu keen barbar dhigay dhaqanka dalka ay joogto iyo weliba dhaqanka soomaalida gaar ahaan qodobo kooban oo xiise u abuuray walaalo runtii turkigu waa dal qadiimi ah oo xadaarad fog leh si waxaynu waxyaabaha aynu wadaagno waxa- waxaa kamid a waa dad muslimiin muslima eh, oo diinta iyo dhaqankaba aad aynu iskugu dhownahay tusaale ahaan waxyaabaha aan aadka ula yaabay markaan yimi ama aan aadka uga helay waxaa kamid a udhaahyo duco ah ee aada ugu badan soomaalidu laftigooda waa isticmaalaan laakiin waa ay nagu yartahay ayaan odhan karaya waxaa kamid a odhaahyadan hadaan tusaale yar ka bixiyo tusaale ahaan qofku marka uu cunto cunayo waxay isticmaalaan erey la udhaah la yidhaahdo aafiyad oosun oo micnaheedu tahay caafimaad ka cun Een, laba qof marka ay kala tagayaan oo kale oo qof wadan kale ama gobol kala tagayo waxa ay isticmaalaan oraah kale oo la yidhaahdo xadkana helaal eed oo micnaheedu tahay aan iscabs- aan iscabsino walahyada oo intoodu badan ay eh, tusaale ahaan muujinayaan inay duco ama eh, wanaag ay kukusii kala tagayaan dadku waan gartay En, dhinaca en, dhaqanka oo kale ama cuntada oo kale bal iga warran waxyaabaha aad aad jeclaan jirtay markaad dalka joogto waxa laga yaaba cuntooyin dee bariis baastol hoox roodhi waxyaaba noocaas ay nagu badaa halkan markaad timi maxaa isbedelay
walaa runtii marka la eego xagga cuntada waxaa aan u malaynayaa inay isku yaro dhowdahay tusaale ahaan marka la yidhaahdo bariiskii baastadii intooda badan waa laga helaa laakiin xagga waxaa ku yar oo aad ugu yar em, hilibka xagga ay ugu badan tahay xagga hilibka uu soo galayo digaag digaaga ay aad xaggan ugu cunaan dadkan minaha ugu badan xagga dalkii marka la eego hilibku aadka ugu badnaa jaamacadaha wadamada dibadda ku yaala sida jaamacadda aymuna wax ka barato oo kale waxaa kuwa heliya boqolaal arday oo dalal kala gedisan ka soo jeeda taasi waxay keentay in la abuuro habeenno dhaqan oo dal waliba soo bandhigo dhaqankiisa gaarka ah Een, runtii walaalo marka aan nidhaahno africaanu ka nimid dadku waxay u qaataan meel gaajaysan inaad ka timi oo cilmigu ku yaryahay waxbarashadu ku yar tahay laakiin haddana marka la eego dhanka waxbarashada waxaan isleeyahay malaha ardaydu aad xariifin waa u yihiin waa ku fiican yihiin minaha waxbarashada wallahi ardayda een, soomaalida waxaan odhan karayaa tusaale ahaan een, marka la eego ardayda turkida ah oo kale ama waa isku level bay mari karayaan oo isku eh, darajay noqon karayaan ama waa fiican yihiin minaha ardayda halkan yimaada ee waxbaranaya intooda badan kuwa aan eh, waxbarasho u yimi micnaha waxay arday ka go-aan hadaf oo hadaf la weeyaan kuwaas malaha waxaan u badinayaa inay kasoo baxaan waxbarashadooda oo ay ku fiican yihiin khadar axmed xasan isaguna wuxuu wax ka bartaa jaamacad ku taalla dalka faransiiska oo lagu magacaabo ongi wuxuu ii sheegay in marka uu dalka joogay uu goobaha waxbarashada ku arki jiray oo keliya ummad isku dhaqan ah af keliyana wadaagtaa hase ahaatee wuxuu leeyahay xilligan waxa saamayn nagu leh dhaqanno kala duwan ha caqabada ugu weyn ee ardayda soomaalida haysataa ama tusaale ahaan anigabay qabsatay waxaa kamid a kow meel continent ah oo kalean wax ku cunaa meesha waxa weeye adigu waxaad tahay qof muslima waxaad u baahan tahay cuntadaad cunaysid inaad ogaatid cuntaday tahay iyo waxa laga sameeyey markay ugu yar tahay waxaa lagu odhanayaa cuntadu maaha doofaar kuma jiro laakiin saliiddaa doofaar ku jira oo kale deetna waxay noqonaysaa inaad cuntadii iska dayso aanad cunin oo cunto kale oo doofaarkii ka midhanya ama waxyaabihii innaga inaga xaaraantiminaya cuntadaasi ay kamid tahay aad cunto sida khudaar oo kale iyo kalluun iyo cunto noocaas oo kale marka dhibkaasi wuu jiraa runtii marka gaaja kugu dishay marka gaaja ku dilaysa adigoo cunta ka hor taalo soo maha absolute way jirtaa cuntadii oo ka hor taalla aanad cuni karin oo aad maaragtay adiga xaaraan kaatay ardayda soomaalida ee qurbaha wax ku barata faa'iidooyin badan ayay ka helaan dhaqannadaas sida ay muna ii sheegtay waa jirtaa walaalo sanad kasta hal- hal mar bay qabtaan kulanada oo ardaydu ay isku bartaan dhaqanada lagu soo bandhigo waxyaabaha aan aadka uga helay waxaa kamid a tusaale ahaan wadamo badan oo aanan hore u aqoon dhaqankooda inaan ku bartay meesha oo dhaqanadooda markay kusoo bandhigaan aada arkayso wadankii dhaqankiisa sida ciyaaraha oo kale ay ciyaarayaan een, dhaqankoodii kale gaar ahaan hadday noqoto alaabtii een, hidaha iyo dhaqankooda waxyaaba badan tusaalooyin badan bay soo dhigaan kuwaasaan ka faa'iidaysanaa inta badan khadar axmed xasan ayaa isagu iiga sheekeeyey habeen ay ka qayb galeen habeenka dhaqanka ee jaamacaddooda iyo wixii goobtaas ka dhacay ha toddobaadkii hore oo kale waxaan samaynay annaga oo kale arday soomaaliyeed waxaan samaynay xoloog isboosi oo ka sheekeynayay dhaqanka iyo magaranaysa soomaaliya oo kale arday arday walba ama arday walba waxaa loo habeen bay ahaa lahaayeenoo kusoo bandhigayeen dhaqankooda kusoo bandhigayeen waxaa dhacay habeenkan kuu sheegaya laftigeeda ayaa ardaydu way way is- ximisaayo waxaanu ahayn labiyo labaatan wadal dal baanu ka kala nimi ardaydii meesha joogtay marka qof walba markuu wadankiisa romania nagu jirtay waxaa nagu jirtay costa rico wadamo fara badan baanu ahay marka wadankaaga markaad soo bandhigayso qof waliba halkan buu google-kiibuu ka baadhayaa wadankii maajisku ku dhufanayaa wuxuu arkayaa burcadadeed wuxuu arkayaa warbixin buu soo dhe- da- akhrisanayaa oo kale deetna markii aan meshii nimi kow muu qof muu ahayn oo laba muu ahayn oo saddex muu ahayn dhalinyaro fara badan baa noo tirado nagu jir meeshan aad ka sheekeynaysaanba waxa weeye waa hoygii burcadadeed iyo iyo iyo iyo iyo argagixisada marka runtii annagayba nagu dhacday taasi waxaad kaga jawaabaysaana waxa weeye dee isdifaacidun baad markaa gelaysaa iyo inaad aad aad difaaca xidhato
ardayda soomaalida ee qurbuhu waxay wax ka bartaan dalal kala duwan oo haysta diimo dhaqanno iyo afaf kala gedisan waxaana sabab u ah duruufta nololeed ee ku khasabtay in ay qurbe u soo baxaan intaasna dhegaystayaal waxaa inaga eeg xubinteennii qurbe tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
xuseen farjar aad iyo aad buu u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar aad buu u mahadsan yahay mar kale halkaad nagala socotaan waa voice of america haatanna dhegaystayaal intaynaan u gudbin bal dhinacii sugaanta
dhegaystayaal waa su'aale riyadu maxay tahay miyay wada macaan tahay ma wax ku soo maray bay kugu soo celisaa siday culimmada naftu u badan yihiin mase wax soo socdaa lagu gartaa siday caamada la tahay waad riyoonaysaa maxaa loogu yidhaahdaa kolba wax aanu heli karin qofka haamiya maxay ula yaabaan ruux walbuu isa soo hordhiga waxuu jeclaan lahaa si aan suurageli karin hurdada markii laga tooso sow macaanka riyadu ma baaba'o cabbaar kadib sow runtii oo qayaxan indhaha laguma dhufto aayaha dambe ee qofka markay joogto riyada argagga xale iyo tan raaxada lihi ma waxbay ku kala duwan yihiin sow labaduba ma noqdaan xumbo aan faraha lagu qaban karin waayaha markaa uu qofku ku sugan yahay ma waxbay riyadu ka beddeshaa walbahaarka haystase maxay ka doorisaa laga bilaabo arbacada soo socota afarta maarso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa idin dhegaystayaal ku maqli doontaan qayb koowaad oo ka mid ah sheeko gaaban dhowr qayboodna ka kooban sheeko aan su'aalahaas kaaga jawaabi doonin asii kugu soo kicin karaysa riyadii xalay heestii ku magacaawnayd sheeko aan ugu magacdaray codsigaygu waa u tooghaya oo ila socda
waa tahay halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kalimaha sugaanta waa tahay heestaasi macaan waxay ugu dambaysay idaacaddii fiidnimo oo halkan ay si wada jira ugu soo jeedinayeen anagoo ah cabdiraxmaan xuseen furre iyo haaruun macruuf balse waxaa soo dhow oo markaasi aad dhegaysan doontaan idaacadda barnaamijka wacyigelinta dabaysha